أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco walba ayaad xiliyadan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaabana waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awood lihi doono toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa barnaamijka sixirka iyo suxarada oo soomaaliya ku soo badanaya waxaana nagala qaybgelaya oo marti inoogu ah sheikh cabdiwaaxid isxaaq muudey sheikh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo sheikh faarax cali sidoo kale qaar ka mida dhegaystayaasha ayaan fursad badan u siinay inay culimmada wax ka weydiiyaan mowduucan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan mar kale waxaan hawadeedi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen waxaan ku falanqaynaynaa barnaamijka islamarkaana aanu diiradda ku saaraynaa sixirka iyo saaxiriinta oo soomaaliya ku soo badanaya ha yeeshe ee inta aanan u gudagelin lafagurka iyo falanqaynta waa warbixin uu waryaheenna haashim cabdinaasir ku eegayo sixirka iyo sida uu uga jiro dalka waxaan marnaba la iska indhatiri karin sixirka oo xilligaa noqday mid soomaaliya aad ugu soo badanaya xilliyadii hore way jireen shakhsiyaad lagu xanto sixirka balse waxaa haatan gobollada qaar ee dalka caan ka noqday dad sixirolayaal ah oo leh meelo loogu hagaago kuwaas oo ay u tagaan dadka liita si loogu sixiro dad kale bil walba waxay warbaahintu soo bandhigaan kiis ama laba kiis oo la xiriira qoysas iyo dad ay dhibaato ka qabsatay sixirka waxaana meelahaas ugu badan gobollada waqooyi iyo magaalada muqdisho dalka waxaa ku soo badanaya xarumaha dadka looga qur-aan saaro sixirka iyo jinka waxaana dadka u taga boqolkiiba sagaashan ay noqdeen dad la sexray sixirka ayaan ahayn oo keliya mid dadka lagu dhibaateeyo ee xataa waxaa lagu dhacaa hantida dadka waxaana jira dad badan oo la indhasarcaadiyey kadibna laga qaatay hanti badan oo ay haysteen sixirku waa aanfadhi badan oo xilligan haysata qaar ka mid a ummadda soomaaliyeed xataa waxaa walaayaadka islaamiga mararka qaar lagu qabtaa dad saaxiriin ah kuwaas oo lagu dilo fagaarayaasha waa hagaag intaaynu ku dhaafno warbixintaas iminka waxaan toos u gelaynaa barnaamijka waxaan ugu horrayn soo dhoweynayaa culimmada nagala qaybgalaysa ee martida inoo ah dhammaantiin soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag ugu horreyn waxaan uh, ku bilaabayaa sheikh cabdiwaaxid marka hore waxaad sawir inaga siisaa ee sixirka iyo xaqiiqadiisa bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin waalcaaqibat lmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamedin wcala aali muxamedin wasaxbihi wasan wabacd yaquul allahu subxaanahu watacaala wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr waqaala tacaala ayda walaa yuflixu saaxiru xaytu ataa qaala sala allahu calayhi wasalam ijtanibuu asabca almawbiqaat qiila yaa rasuulallah wamaa hun ashirku billaah waasixru ilaa aakhiri alxadiid sixirku xagga luqada waa ka warramid laga warramo wax qarsoon oo dadku ayna arki karin sababtiisana ee aad daqiiq u tahay sixirku waa waxyaalo casaa'im ah oo dadku isugageenay u qasdeen oo iyo waxyaalo la tutufo iyo waxyaalo la gugunto saamaynhayana dadka quluubtooda iyo badankooda iyo jirkooda kadib marka xanuun u keenhayo ama laga yaabo in qofkaba iyo dilaanba kala cayrinhayo muxuu ahaa ninkii xaaskiisii waa nooca marka sixirka allana wuxuu leey subxaanahu wa tacaala suuratu lfalaq qul acuudu birabbi alfalaq min shari maa khalaq ilaa suuradda aakhirka min shari nafaathaat fi lcuqad culamada sharxayaan waxay leeyihiin waa sawaaxirta min shari nafaathaat fi lcuqad yacni asawaaxir allaatii yacqudna fii sixrihinna wayanfudna fii cuqadihinna marka sixirku waa wax xaqiiqa leh waad garanaysaa nabigaaba la sixri calayhi salaatu wasalaam sixirka dee xaqiiquu leeyahay waayahay sheekh cabdiwaaxid waan kuu soo laabanayaa waxaan siinayaa sheekh faarax sheekhana soomaaliya taariikh ahaan halkee buu ka soo galay baa la yidhaahdaa sixirka bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu sixirku waa nooc ka mid a dee shirkiga wuxuu inooga yimid uun koleyba xagga gaalada waxaana ku garan kartaa dadka sixirka lagu sheego way necab yihiin soomaalidu kollayba shayaadiinta iyo gaalo iyo waxyaaba dhaqa- dhaqamo ee ee naga yimid xaggan ee, kufaartan deriska nala ah iyo xaggaa buu nooga yimid anaga dhaqan aanu leenahay ma ahan dadkuna aad bay u necab yihiin soomaalidu waayahay sheekh cali katiin ee, dabcan hadda sixirku waa uu ku soo badanaya wadanka ee, sida ee, aad ka warqabto maxaa ugu wacan baad is leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد runtii sixirka kusoo badanaya wadanka gudihiisa lana arkaya meelo badan saxaro joogta waxyaalaha u sababka waxaa ka mid ah gaaladan wadan kusoo duushay ee dhulkii qabsatay ummadii maarata dulaysanaysa marka quwadahan shisheeye gaalada ah ee wadan kusoo duulay iyo kuwaan u adeegaya ayaga ay soo tababareen ee diyuus barada la yidhahda meelaha laga keenay ee dhaqamada xun lasoo baray kullu daalika arrimahaas oo iskaashanaya ayaa waxay keeneen sixirkii inuu aada u faafo dhulkii oo weliba khaasatan meelaha markaa shisheeyuhu ay ka taliyaan iyo qoladan shisheeyaha la joogta shisheeye kalkaalka ay u badan yihiin gaaladaas iyo saxa- shayaadiintu waa iswataan shayaadiin alinsi waljin yuuxii bacdu ilaa bacdin qaarba qaarka kale iskaashanayaan oo isla jiraan mar haddii marka meeshii shaydaan uu ka talinayo hadda shayaadiintii o dhan way soo dhoobanayaanoo way soo buuxinayaan goordhow waa fursaddii dhegaystayaasha ee, si ay su-aalahooda u soo weydiiyaan culimmada ha yeeshe ee aan ka hormariyo ee, su-aal qura waa sheekh cabdiwaaxid Ee, sheekhana ee, kolley waxbaad ka taabateen een, ee, nusuusta iyo aayadaha ee ku soo arooray sixirka laakiin si toos ah waa maxay xukunka ee qofka saaxirka ah bimacnaa magaca uu qaadanayo qofkaa saaxirka ah magaca uu qaadanayo ama xukunkiisa ee, horta magacyo badan baa loo bixi dadku qaar hadda tadawur bayba usii sameeyeenba oo hadda saaxir wax ku dhahayo maba arkaysidba macallin iyo kombyuutar iyo balaayo unbaa loo bixi marka qofka saaxirka ayaa kombyuutar la leeyahay kombyuutar baa weli haa kombyuutar haa kombyuutarkaan aadaynaa iyo kombyuutar baa loo bixi marka aduu xukunkuu qaadanaya waxaa weeye waa in uu yahay kaafir saaxirka aayadahan hadda waawa laga fahmayaa wamaa kafara suleymaan walaakina shayaadiina kafaruu aayaddaa fasirka ibnu cabbaas yaa markuu fasiraha aayadda inamaa naxnu fitnatun falaa takfur wuxuu yidhi wadaalika annahumaa labadiiba malag buu tilmaamayaa callama alkhayra waalshara waalkufra waaliimaan facarafa ana asixra min alkufri ibnu jureej wuxuu leeyahay aayaddaa markuu fasirahay laa yashtariu cala asixri ilaa kaafirun idan marka waxaa weye fahmiga asxaabtana taana way sii xoojin wallahu aclam waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku eegayno sixirka iyo saaxiriinta oo soomaaliya ku soo badanaya markanna waxaan siinaynaa dhegaystayaasha qofka ugu horeeya bismillaah anigoo magaceyga uu yahay umo cabdiraxmaan waxaa culimmada martida ku ah barnaamijka weydiinayaa su-aasha aan qabo waxay tahay waxaan dareemaynaa inuu dadka ku badan yahay sixirka loo adeegsado ganacsiga oo waxaad maqlaysaa ganacsade hebel waa la sixray ama asagaa wax sixray maxuu yahay xukunka ka dhalanaya haddii qof sixro qof muslin ah oo arsaaqadiisa raadsanaya bilaad waa hagaag ee gabadhaasi su-aasheeda waxaan u bandhigaynaa ee sheekh faarax run ahaantii dadku kalsoonida ay ku qabaan ilaahay iyo tawakulka ay alla tala saaranayaan markuu yaraado way isi sixraan oo ganacsi iyo kolleyba waxyaabo kale dadka loolan ka dhexeeyo ama dadka gabdhaha la isla qaboo kale ama laba kolley qofo oo siyaasad ku tartamaya ama wax kale waa wax haddii dadku ay caqiidadooda iyo tawakulkooda iyo hiiqadooda bilaah ay iska yaraato waa wax eh, la yaqaano oo aan wanaagsanayn oo dadka inay isku sixraan marka intaanan gelin xukunkiisa qofkaas waxaan dhihi lahaa allaha ka baqeen qofka marka sameeya sixir qof saaxiibkii ah ganacsi uu ka dhexeeyo ama wax kale oo adduunya ka dhexeeyaan ee sixra mujarad uu sixra horta waa dembi uu ku dhacay iyo gaalnimo hadduu ku asiibo uu wax ku gaarsiiyana haddii ay arrintaa ugu qirto oy arrintaa ku cadaato dee wuxuu mudanaya cuquubuu mudanaya dil buu mudan marka qofka noocaas waxaan dhihi lahayn amaan ugu nasaxaynaynaa inuu iska daayo howlaha noocaas ilahayna uu ku kalsoonaado subxaana wa tacaala waa hagaag Eh, dhegaysto kale ayaan siinaynaa oo isaguna su-aashiisa soo bandhigay waxayna u dhacaysaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين anigoo ah magacayga maxamed faqi sheekh baana culammada diinta islaamka su-aal ayaan weydiin lahaa su-aashaasna ay tahay ereyga la yidhaahdo madiidadu ma sixirka mise waxaan sixirka aan ka mid ahayn su-aashaas ayaan rabaa culammada inaan weydiiyo waa hagaag Eh, su-aashaasi jawaabteeda waxaan u bandhigaynaa eh, sheekh cali katiin Eh, sheekh cali waad maqlaysaa wiilkaas walaalka jazaakallahu khayran baan leenahay madiidadu waa nooc min anwaaci sir sixri ka mid a asarfu walcadfu in dadka la isjeclaysiiyo ama dad isjecelaale kala eriyo tiwalaan loo yaqaanaa marka nusuus baana ku soo aroortay inay sixirka ka mid tahay marka waxaa layidhi falka noocaasa in lagu shaqaysto waa nooc sixirka ka mid oo lagu shaqaysanayo asbaab kale ha la isticmaalo dadka la isku jeclaysiiyo oo asbaab kale ilaahay sameeyey oo isku jeclaadaan laakiin in sixir la isku jeclaysiiyo waa arrin aan bannaanayn wey shareecada ilaahay qofka arrintaa ku dhaqaaqayana waa qof sixir ku shaqaysanaya marka xukunkii sixirka uu qaadanayay ee hadda culimmadu ay ka hadlayeen ayuu gudagelayaa waa nooc ka mida wey waayahay intaanan siin sheekh cabdiwaaxid waxaa jirta qiso ku saabsan waxaan la yidhaahdo madiidada waxaana eh, ka sheekeenaya sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid a culimmada ku nool magaalada hargeysa meelaha aad ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysanayo ama nin la jeclaysiinayo waxaasoo dhani hadhow dhibbay keenaa waxaa anigu aan ninkii arkay uu iga warramay ninbaa wuxuu soo samaystay madiido waa qiso aada u cajaa'ib oo qosol badan ul baa loogu soo qabtay oo had iyo jeer miyiga markaad aragto ul baa wax loogu soo aqriyayaa wixii dee, eh, maxaanku dhaa junuudi lasoo raacinayaa deedna ninkii oo ushii wata ayaa wuxuu soo maray meel eh, ceel ah oo laga dhaansanayo ayuu soo maray ushiisiina oo iska sitaa isagoo oo markaa ushiisii sita oo doonaya inuu ceelkii ka cabo ayaa dameer meesha taagnayd oo loo dhama- la dhaaminayay ayaa kusoo yaro dhowaatay deedna ushiibuu iskaga dhuftay dameertii dameertii baa daba carartay isagii meeshuu maraba way daba qaylinaysaa un meeshuu maraba way daba qaylinaysaa war dameertii maxaad ku samaysay war dame- dameertii baa ka hadhi weyday si allaaliya si looga reebo dameertii waa la garan waaya aakhirkii dameertii waa la dilay aakhirkii dameertii waa la dilay xaqiiqatan ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan waa hagaag intaa aynu ku dhaafno qisadaasi barnaamijka ayaan sii ambaqaadeynaa iyo dhegaystayaasha iyo su-aalahooda dhegaystaha xiga بسم الله الحمد لله رب العالمين أنا هو حسن حاج عبد القادر عبد الله شيقو علماء الدين تا وحن سؤال يا نن ساحر با نن سحر كدلي ساحر كي ننك مركو سحر كو كدلي أو ننك مسلم كهاد انت أو ساحر كي ندلي شيقو ملوق ساس كرا ننك شريعة الإسلام كم حكي قبتا waa hagaag su-aasha dhegaystahaasi ee la xiriirta qisaasta ee saaxirka waxaan u bandhigaynaa sheekh cabdiwaaxid Eh, bismi illahi raxmaan raxiim waxaan u fahmay hadduu dilo macnaha sixirkiisa uu ku dilo si kale hadduu hadda u dilo aalad kale waa gooni laakiin hadda sixir hadduu ku dilo saasaan u fahmay Ah, dabcan saas ula jeedaa Eh, horta waa masale xoogaha si maarata u yar adag laakiin de hadday dhacdo inuu qirto asaga inuu sixir ku dilay waa masale horta u baahan xoogaha qadlay u yara baahan tahay dabcan de waa waxaan isku yara haysto oo tafaasiil badan iyo wuxuu ku dilay iyo qaabku u dilay iyo waraysi badan ay u baahan tahay waa masale marka uun qadaa marka de waana xukuman yahay oo hadee koley hadday caddaato inuu dilo dee qasaasiisi maarata uu sixirkaa uu ku dilay dee in la dilayo way iska wacaddahay dee culammadana way ka hadlaan oo kutubta hadda fiqiga minhaajka oo kale dee wuu ka hadlaa masaladaas sixirkiisa hadduu ku dilo in loo dilayo laakiin waxaan leenahay waa masale u quduucun qadaha ubay u quduuci tafaasiil badan bay u baahan tahay wallahu aclam Eh, micnaha eh, qisaasta waxaa la mid a diyada oo kale qofkan eh, dabcan wayba ku caddaatayba waxbuu sixray sixirkii waa loo dhintay tan ugu cad waa qirashada wuu qirtayba diye ma laga qaadan karayaa haye sheekh faarax
saaxirku waxaa loo dilayaa horta waa riddo wey sidiisaba marka qofku hadduu xaq bani aadam galo iyo xaq ilaahay labadaba waa laga rabaa wey labadaba waa laga rabaa marka waa dil hadduu marka isagu ictiraafo inuu qofkan sixir ku dilay oo sixirka uu markaa ku dilayna dee uu sixir qofkan saameeyey oo cillad kale uusan u dhiman ee taa ay caddaato min jihati dibi iyo wixii kolleyba ee ijraa'aadkii wax ay caddaadaan qofkaasi dee inuu xoolahaas ay ku laazimayaan diyadu haddii ay dadku iska daayaan qisaastiisii dee wax laa maanica wax mancinaya ma jirto laakiin waxaaba ka horeysaba ninkani xad ee qisaas ba- maxaa weye ka hore waxaa loo dilayaaba gaalnimaa loo dilayaa maca kufrihiina hadda waa qof murtadahee xuquuqdii waa lagu leeyahay oo diyadaasna hadda xoolihiisa laga qaaday hadda cid caaqil aan laga qaadi maayo maxaa yeele waa kas buu u dilay marka isaga xoolihiisa waa la mawladuug oo laga qaadi isagana waa la dili wabiin illaahi towfiiq wallahu aclam waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha dalka soomaaliya ee qaybo ka mid ah gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxay dadka suxarada ah ku fuliyaan xukunno dil ah fagaarayaal dhowr ah ayaa waxaa ka dhacay sannadihii ugu dambeeyeyba haddaan ka soo qabanno xukunno dil ah oo lagu fuliyey rag sixirka ku shaqaysan jiray waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah xukunnadii lagu riday raggaasi suxrada ah waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dacwad keensaday cadow ciise maxamuud oo dacwaynaayo axmed kuusane xasan kuna dacwaynaayo sida tan axmed deris ayaan ahayn wiilkayga ayaan aroosinayey axmedna wuxuu ka mid ahaa dadkii guriga shaqada ka qabanayey wuxuu guriga geliyey sixir wiilka ayaa xanuunsaday marka hore wuxuuna igu yidhi guurkan iga daa qur-aan ayaan saaray habeenkii markii ay aqalgaleenna gabadha ayaa waalatay wiilkana wuu ka sii daray xanuunka kadib waxaa ii yimid axmed oo leh guriga sixir ayaa ku jira kadibna odayaashiisa ayaan uga dacwooday wuxuuna qirtay inuu isaga geliyey sixirka wuxuuna ka saaray laba dhagax mid wuxuu ka saaray albaabka agtiisa wuxuuna yidhi waxaa la dhahaa hergeliwaa mid kalena wuxuu ka saaray gogosha madaxeeda meel ku aadan wuxuuna yidhi waxaa la dhahaa hurdawaa kadibna iga bax ayaan dhahay wuu iga baxay saddex bilood kadib ayuu soo laabtay wuxuuna ka saaray dhagax saddexaad kadibna ilmaha way roonaadeen laakiin isuma tegi karaan oo hadday isu tagaan way xanuunsanayaan labadoodaba sidaas ayaan ugu soo dacwooday sharciga intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed kuusane xasan wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa anigaa geliyey guriga dhagaxyada waxaana u geliyey gabadha ayaan jeclaa ficillo ayaa i gashay saddex dhagax ayaan soo qaaday qoraal ayaan ku qoray guriga ayaan geliyey inay i soo raacdo oo ay i jeclaato ayaan rabay kadibna way waalatay anigana naag waalan maxaan ku falayaa waxaan gurigii ka saaray dhagaxyadii aan geliyey arrintaanna waxaa i baray nin dhintay oo la dhihi jiray xuseen xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhagaysatay waxaa lagu soo eedeeyey axmed kuusane iyo jawaabta uu ka bixiyey oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay sharciga islaamka waxay xukuntay sida tan kow maxkamaddu waxay xukuntay in waxa uu sameeyey axmed uu yahay sixir sidaasna uu ku ridoobay labo maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed kuusane xasan xukun dil oo xaduridaa saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda loo cuskaday kow muwadacu limaam maalik juska labaad safxada siddeed boqol toddobaatan iyo kow labo musnadu shaafici juska koowaad safxada saddex boqol siddeetan iyo saddex saddex musanaf cabdirasaaq juska tobanaad safxada toban iyo siddeed afar musanaf ibn abi shayba juska shanaad safxada afar boqol konton iyo saddex shan sunan alkubraa lilbayhaqi juska sideedaad safxada laba boqol soddon iyo afar lix macrifatu sunan walaathaar juska layo tobnaad safxada laba boqol iyo saddex toddobo sharxu sunna lilbaqawi juska tobnaad safxada laba boqol soddon iyo sagaal sideed alkaafi fii fiqi limaam axmed juska afraad safxada lixdan iyo shanaad sagaal almubdic fii sharxi lmuqnic juska toddobaad safxada afar boqol sagaashan iyo afar toban annawaadir والزيادات على ما في المدونة جزء أفري تمنات صفحة شن بقول صدني شن كوي تون الحاوي الكبير جزء سدح تمنات صفحة سغاشن يلح لبي تون المجموع شرح المهذب جزء سغالي تمنات صفحة لا بقول فرتن يلح سدح تون الدر البهية والروضة الندية جزء سدحات صفحة سدح بقول صدني أفر أفري تون المغني لابن قدامة جزء لا تمنات صفحة سدح بقول لب إلى سدح بقول شن shan iyo toban kitaabu lfuruuc juska tobnaad safxada laba boqol iyo lix ilaa laba boqol toban iyo kow lix iyo toban alfiqu ljanaa'iyi fi lislaam safxada afar boqol toban iyo todobo ilaa afar boqol labaatan toddoba iyo toban minhaajulmuslim safxada afar boqol soddon iyo lix haddana waxaan u gudbaynaa tanfiidkii xukunkii ka soo baxay maxkamadda wilaayada jubbooyinka bismillaah allahu akbar allahu akbar
waa hagaag weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha sixirka iyo saaxiriinta oo soomaaliya ku soo badanaya ayaan ku eegaynaa inta aanan dhegaystaha u baaqin ee sheekh faarax xukunka saaxirka dabcan magac ahaan ayaa looga soo hadlay inuu gaal yahay ayaa laga soo hadlay dabcan waa kan la dilayo xaggaas iyo nusuustaasi ee laga soo warramay markaannu ka nimaadno ka waran saxaabadii iyo xukunno ay fuliyeen sida xukunnadan hadda ka dhacay wilaayaadka oo kale ma jiraan xilligii saxaabada way dhacday in la dilay dad saxaro ah oo dad sixray iyo kuwo kale ooba ay ku caddaatay markaanu tusaalahaan usoo qaadanno bajaala ibnu cabdata ninka layidhahda tamiimi ayaa wuxuu leeyahay kaatib baanu ahaa nin la yidhaahdo jaza ibni mucaawiya oo caamil amaba waali u ahaa cumar radia allahu canhu kitaab ayuu markaa cumar soo qoray buu leeyahay wulaadiisa iyo raggiisa maaragtay madaxda ka ah gobollada uu u soo diray uu leeyahay an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira laaya cid nin kastee wax sixra iyo gabarh kastee wax sixirta dila marka wuxuu leeyahay bajaal wuxuu leeyahay faqatalnaa waxaanu dilnay halaata sawaaxira saddex haweenay oo sixrolayaal ahaa ayaanu dilnay biamri cumar radia allahu canhu ayaanu ku dilnay buu leeyahay marka waa sugan yahay aharkaasu cumar waa ka sugan yahay waxaa kaloo sugan xafsa umi lmu'miniin radia allahu canha inay dishay gabar khaadimadeeda ahayd ama iyaduba ay lahayd oo ay muddo bara ka dhigtay oo markaas inay dishay isku dayday oo sixirtay sixirna ay markaas ku samay- ku samaysay kadibna ay ku fashilantay oo la ogaaday amar bay ku ficisa in la dilo gabadha waa la dilay saxaabiga jundub ee ibnu kacab jundub alkhayr la yidhahdana isaguna waxaa ka sugan isagoo nabiga ka warinaya xaddu saaxiri darbuhu bisayfi weeye ayuu leeyahy isaguna uu qabaa saxaabadu markaa aahaarta baa laga hayaa qur-aankuna dee waaba caddeeyey inuu saaxirku kaafir yahay aayadahaas waayahay ee sheekh cali xafsa oo kale radia allaahu canha markaan ka soo qabanno saaxirad bay dishay taas ma laga qaadan karayaa qofka shakhsiga ah inuu dili karo eh, saaxirka asa sida guud xuduudda fulinteeda eh, waxaa fiican in wulaadda iyo ragga mada- madaxda iyo loo daayo ayuu ay fuliyaan si aan fasaad kale uga imaanin ama laakiin qofku asal ahaan inuu xadka fuliyo maadaama qofkan xadkiisu uu uu xalka xadkiisu uu dil yahay saaxirka inuu fuliyo wax u diida mal haddaan fasaad kale ka imaanayn laakiin waxaa fiican inuu markaa u dhaafo wilaayada iyo imaarada meesha ka dhisan oo iyagu ay fuliyaan arrintaa xabso ku saabsanna iyadu ma aysa dilin waxay amartay in la dilo waxa- oo hadda waxaa wuxuu leeyahay saxa can xafsata radiallahu canha annaha amarat biqatli jaariya saxaradha faqutilat marka waa la dilaa ku qoran ayadaa dishay kuma qor ayaduna dishay Ha, way amartay in la dilo waa hagaaga markana waxaan u beeraynaa dhanka iyo dhegaystayaasha bismillaah magacaygu waa faadimo waxaan rabaa inaan weydiiyo culimmada aniga oo soo gaabinaya indhisarcaadku sixirka miyuu ka mid yahay waa hagaaga su-aashaasi ay soo bandhigtay ee gabadhaas waxaan eh, u gudbinaynaa sheikh cali katiin horta waxyaalan dhasarcaadka dhulka soomaalida aada ugu badan yahay waxaa laga sheekeeyaa oo kale qiso ku saabsanayd nin oo yidhi hal baan gelaya dabadaan ka soo gelay afkaan ka baxayaa buu yidhi marka dadkii oo halkaas daawanayo ifiir shuliya dalaq markaasuu ka baxaya lacag buu ka qaadanaya marka dhasarcaadka noocaasa horta waa jira sixirku noocu dhasarcaad ka mida saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu sheegay dadka indhahooda inay sarxeen sixreen nimanka saxrada ah markay xargii tuureen masas iyo abeesooyin ba noqdeen xaqana ma ahayn dadkay ku indhasarcaadinayeen ee waa sidoodii xargii meesha yaalaan ee indhasarcaadku waa badan yihiin waa nuuc sixirka khatar ah oo haddee xukunkii wuxuu qaadanayaa saxirku uu qaadanaya waa hagaaga dhegaysto kale ayaan siinaynaa fursadda بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مقعي وشاكر علماء والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن ويدينا يا هل سؤال دولك شريعة الإسلام كله حكم ولايوينك ساحرين تا ولو حكم دولك يعني ولايوينك أنا أهين oo sidii muqdisho hargeyso gaalkacyo boosaaso ilaa dhulalka kale oo walaayada aan loo- aan yacni sharciga ilaahay aan lagu xukumin laguma dilo saaxiriinta sidaas darteed bal waa lagu sii kalto waa lagu- waa lagu sii tartarmaaho maxaa ka dhalan karo mafsadada ka dhalan karto intay la eg tahay culammada taas aan weydiinaa waa tahay su-aasha dhegaystahaasi ee jawaabteeda waxaan u gudbinaynaa sheekh faarax sheekh faarax maxay tahay mafaasidda ka dhalanaysa haddii eh, saaxirku uu iska noolaado oo aan xadka laga oofin bismillaah muqdisho iyo hargeysa waxyaabo badan baa ka jira oo gaalnimo ah magaalada lamidka ah marka saaxirka la daayo kaliya ma ahane gaalnimaa jirta oo kufri bawaaxa oo ay samaynayaan riddo diintoo la caayayo muxuu ahaa ee waxaan loo yaqaano riddada tooska ah dadka ugu yeeraya weliba ee muxuu ahaa ee kiristaamayntaas marka mafaasidda ka dhalanaysa umuraha noocaasa waxa weeye in ummaddu ay eh, diintoodii iyo dadnimadoodii iyo adduunyadoodu inay hallowdo wey oo dad- oo dadka naftoodiibaa baaba'ayso oo diintoodiibaa baaba'ayso oo akhlaaqdoodiibaa baaba'ayso marka mafaasidda aad bay u tira badan yihiin dadka saxarada ee la daynayo iyo dadka ridoobaya ee la daynayo iyo munkaraadka dadka ee lagu fiirsanayo tadbiiqu shariica alislaamiya haddaan la samaynin bilkuliya mafaasidda dhalan kartaa wax yar ma aha waa mafaasid meeshii ugu dambaysay baa ka dhalanayso haddaan la qaban oo aan horey aan xadka laga marsiinin ummadda way baabi'inayaan xaqiiqatan waayahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha maanta waxaan ku eegeynaa sixirka iyo saaxiriinta oo soomaaliya ku soo badanaya inta aanan siin dhegaystaha kale ee sheekh cabdiwaaxid waxaa la yidhaahdaa inta badan weedha saaxirka ah waxay ku dhacdaa ragga dumarku miyaanay lahayn sixiroolayaal waa leeyihiin maxay ulahaan ragunbay la mid yihiin haddaba saddexda asxaabtii dileen dumarunbay ahaayeen marka way leeyihiin waa waagii hore laakiin soomaaliya ka waran qiyaastaada maya kuwo wax fooxiye iyo kuwo badan waa ayagaa ugu daran baadha waxa u tagan ayagaa u badan marka waxaan leenaha waa jiraan kuwo badanoo sameeya wax hadda ku qulquloo u tagana waaba ayaga dumarkaa u badanba waayahay dhegaysto kale ayaan siinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa safiya cabdiraxmaan culimmada waxaan weydiinayaa inay wax inooga sheegaan waxyaabaha ay saaxiriintu adeegsadaan qafka ay sixirayaan waa tahay e, su-aasha gabadhaasi waxaan e, u bandhigaynaa sheekh cabdi waaxid bismillahi raxmaan raxiim mowduuca gebigiisa maanta waa mowduuc iska yar dhib badan ilaaha ummadda hortaa ka badbaadiya waxaa keenana dee waxaa wooye dadku markay diintooda ka tageen unbay balaadan soo dhex fadhiisatay waxaan waxaan anagu aqoon u lehna sixir iyo baabkiisa ma aha marka dee wixii kutubta uun culammadii ka sheegeen unbaan ama dadkaan ka maqalnay un marka waxay adeegsadaan dee annagu maogtahay annagu ma garan karan laakiin ashyaa fara badan bay adeegsan karaan waxaa ka mid a runtii waxyaalaha ay adeegsadaan ama suxarada lagu gartaba qofka magaciisaay weydiinayaan waxay leeyihin adugu magacaa waxaa laga yaabaa magaca hooyadii inay weydiiyaan meeshaasay xataa wax kala dhexbaxaan waxyaalaha adeegsadaan taasaa ka mid shayaadiin xataa way adeegsadaan sixirkay u dhiibanayaan shaygaa meeshaa ku soo aas marka waxaa ka mid waxyaalaha adeegsadaan qofka aataartiisa hadday helaan timihiisa oo kale iyo shalla uu ku shallaysan jiray iyo waad garanaysaa ninkii nabiga sixiri calayhi salaatusalaam ee yahuudiga ahaa sixir oo dham yahuud buu ka yimid labadii noocasam wuxuu marka nabigu uu ku sixiray waxau fii mushdin wa mushaadatin waad garanaysaa dee xadiidkii timo gogo-an iyo shalladii waxaasuu helay iyo ubax waxbuu isu gegey waxyaalaha marka ay adeegsadaan way fara badeen waxaa ka mid arrintan hore u soo tilmaanay cazaa'im iyo ruqa iyo cuqad wax la guguntay iyo wax la akhriyo iyo way fara badan yihiin iyo xayawaanaad bay adeegsadaan ka timsaax oo kale waxaa la sheegi jiray nimantay xaaska bahalkan ku shaqaysta oo waxay leeyihiin intay dad ku diraan gabdho noo soo qabo nimanka baxraynta la yidhaahdo haa la yidhaahdo xayawaanaadkaasay u dirsanayaan marka waa wax dhacay waxyaala badan bay adeegsadaan waayahay inta aanan siin dhegaystaha kale ee sheekh cabdiwaaxidow waxaad ka soo hadasheen sixirka iyo xukunkiisa iyo qofkii qofka saaxirka in la dilayo nusuustiina waad soo bandhigteen barashadiisa ka waran barashadiisa xaaraam wey yaa allah wuxuu leehy subxaanau wa tacaala walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq ibnu cabaas min nasiib buu ku fasiray aayaddaa marka waxay tusin calaa taxriimi sixri sixirka in la batinay xaaraam tahay wakadalika huwa muxaram fii jamiici adyaani rusul calayhim asalaam kamaa qaala tacaala walaa yuflixu saaxiru xaytu ataa waqad nasa asxaabu axmed annahu yakfuru bitacalumihi wa tacliimihi barashadiisa iyo dadkoo lasii baraba waa gaalnimo waa tahay waxaan iminka siinayaa dhegaystaha xiga aniga oo magacaygu uu yahay ashraf waxaan culummada martida ku ah barnaamijka weydiinayaa su'aal ah waxaa mararka qaar waayahan dambe soomaalida dhexdeeda lagu arkaa haween laysla qabo in ay sixir isku adeegsadaan marka haddii ay dhacdo in haweeney ay sabab u noqoto duminta guriga haweeneyda kale oo walaasheed ah iyadoo sixir adeegsanayso halkaana uu furiin ka dhaco kadibna la ogaado haweeneydii sixirka adeegsanaysay oo guriga dumisay sidee laga yeelaa xukun ahaan haweeneydaasi intaasaan culummada weydiin lahaa waa tahay su-aashaasi waxaan u gudbinaynaa sheekh cali sheekh cali weliba dhacdooyinkan bulshada aad bay ugu badan yihiin gobollada dalka haba lagu sii kala horeeye ah soo dhawow runtii arrinta waa nasiib daro ee inta badan gabdhaha ayaa isticmaala markii ay masayraan oo kale gabdhaha qaarkood oo si yacni xoogaa shaydaan u duufsaday marka u tegitaankana hadda aslanba waxaad ogtihiin qofka inuu saaxir u tago nabigu sal alay wasl xadiiska wareer warinaya abu daawud soo saaray bayhaqi iyo xaakim baa soo saaray saxiixa nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu leeyay man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sal allahu alay wasalam qofkii u taga kaahin weliba riwaayada bazaar waxay sheegaysaa man ataa saaxiran aw kaahinan qofkii saaxir u taga ama kaahin u taga waxa weye oo haddana u rumeeya wixii uu sheegay wuxuu ka dhagaystay waxbuu u sheegsheegay waxaasuu yidhi saasaa jirta saas samee wixiibuu ku dhaqaaqo fuliyo u rumeeyey wuxuu qofkaas ku gaaloobay diinta nebi maxamed ugu soo dejiyey sal lla ly waa kitaabkii sunnada wax la soo dejiyey mar kitaab iyo sunnabuu ku gaaloobay qofkaasi khadka baxay marka saaxir in loo taga arrintiisu horta ciqaabka- qaabkaas weyn bay leedahay marka waxaan leenahay gabdhaha muslimaadka iyo keyrkoodba ilaahay ka cabsada saaxir marnaba ha u tegin marka su-aashu waxay ahayd qofkan eh, fasaadkii uu geystay yaa loo raacanaya haddii la ogaado qoyskii dhexdiisii horta waxa weeyaan een, arrintaas hadday dhacdo oo horta asal ahaan inay dhacdo waa dee xaaraamtaasay ku dhacday kow oo dembigaasay galeen haaniyan waxa weeyaan fasaad badan baa ka yimaada saaxir loo tago oon ahayn midda diimeed keliya mata mid kale oo maadi baa ka imaan karta oo waxaa la sheegay qisaada dhacday gabar baa nin saaxira u tagta xoogeera masayrtay markaasay tii waxaan rabaa ninka aniga waxaan rabaa in la iisoo jiido naagtaas kale ila guursada uusan kasoo kasoo tago oo aniga jeclaada keliya waxaan rabaa wax yaroo aan kusoo jiita bis asagana ayadii markuu fiirsho waxay tan adeeg kugu fiicantaa markay u timid markaasuu wuxuu sixir u u dhiibay ninka lagu dilaayo sixirkii bay qaaday ninkii baa siisay ninkii calooshii baa waxay la ekaata fuusto hor maxaa ku dhacay ninkii meel kasta lagey ninkaa sixir ahayaa ley ayadii markii dambe sheegtay warana arrintaa ka dambeeyey ninkii saasuu ku dhintay asagoo lacnadaya ayadii ayadii marka adduunkeedii iyo aakhiradeediiba way baabi'isay iyada marka ee sixir noocaas uguma talagelin uma talagelin waxay u talagasho xogaa ay ku- ay ninka ku soo jiidato naagta kale u diidantaha marka ninkan saaxirka waa khabiif makri kale u isticmaala ayadu wuxuu rabaa ninka inta dilo ayaduna ayadu guursada asagu qaato laakiin mararka qaar een, eh, dumarka ayay hadda carabadu ku badan yihiin laakiin way dhacdaa soo ma ahan ragga laftigooda inay u tagaan saaxirka dee wixii imaan la oo dhan waa sida wixii diinta ku kalsoonaa waay ayagu dariiq way marayaan laakiin waxaa laga hadlay curfiga sida badan baa la sheegay gabdhaha hadda si gooni loo eeday maaye laakiin ayaga arrimahaas xoogaa nimanka laftirkooda markay qaldaan hadda way aadayaan laftirkooda marka baadi ka dhunto iyo waxbaa loo tegayaayo waa sixirka waxaa leeyahay noo fooxi baash moogta laakiin ayaga dhankaas waa u badan yihiin midda kale waxa weeyaan wixii ka dhasho aathaara tusaale ahaan haddii gabar kale ay sixirtoo kale gabar kale guursaday ee sixirta gabadhi waa waalatay ama wax kalaa ku dhacay ama hantiyaa ka baaba'day ama si kale noqotay ayada yaa loo raacanaya qofkan dembiga wax ma ku leeyahay saaxirka u tegey saaxirka asaga laftirkiisa xoog muxuu noqonaya arrin baa laga hadlay laakiin waxaa leen arrimahaasoo kale qofkaas waa in maxkamad la geeyo qofkii dhibkaas geystay ee gabadhan kale sixiro waalida u sabab u noqday waa in markaas maxkamad la geeya maxkamadda lagu kala baxa waa tahay inta aanan siin sheekh faarax eh, sheekh caliyow eh, qofka la sixray ma jiri karaan astaamo lagu dareemi karayo qofka saaxirka oo qof maxsuxuurka ee la sixray ee saaxirka uu sixray calaamaad buu leeyahay culimmadan dibbiga ka hadla oo maarata geeda wax ku daaweeya ama maaragtay qur-aanka dadka saara ama kutubaha ka qoray aathaar iyo calaamaad badan lagu garto ayay u sameeyeen qof marka haddii laga shakiyo in si masxuur yahay waa inaan isla markii laska xukumine dadka noocaasoo yaqaana in loo geeyo calaamaad badan lagu garanayo ayuu leeyahay wey waxay ogtahay nabiga sal alay markii la sixray halmaan yar baa lagu arkay oo ciddiisi ma u tegin mise uma tegin xoogaa u ka shakinay kadibna markii malaa'igta ay u yimaadeen ninka masxuur weeye labada malagood midna ma- ga- garab ma- madaxa ka istaag midna ga- oo dhil- lugaha agtooda ka istaag isu sheegayeen wuu sixrayen saas hebelkaas loo marka sixirka calaamad lagu gartuu leeyahay oo la garan karo waa tahay inta aanan siin dhegaystaha kale ee waa qiso uu soo bandhigayo sheikh maxamed ismaaciil waa qiso kale oo la xiriirta sixirka qiso yaroo aad iyo aad u la yaab leh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday gabadh baa waxay burco ahayd waa masalo aad u yacni in lagu cibro qaato u mudan gabadh ree burca baa waxay siin jirtay nin miskiina ayay aroor walba quraac siin jirtay ilaahay dartii laxoox iyo subag iyo waxay isugu dari jirtay koobkeeda koobkiisa shaaha ah ninkii maalintii dambe ayuu gabadhii la hadlay wuxuu ihi heedha gabadh yahay waxaan kuugu abaalgudo garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo oo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu hawaysanin waa si fiican bay ku tidhi waa saxe iga caawi deedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoosgeli kaa ah maxaan ku idhaa cid kale hawaysan maayo halkaasun ha kuugu jirto way ka qaaday barkimadii bay hoosgelisay ninkii markuu soo hoyday ee barkimadii ku seexday ninkii waabuu shaqo tegi waaye kaadi uu u kaco mooyaane xataa salaad waa u kici kari waaye uu kacaa hadday wax yar uu cuno jiifkuu ku cunaa amba fadhiguu ku yarcan hurdadiibuu ku noqdaa haddana wuu kacaa markuu kaadi qabato hurdadiibu saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen ayuu jiifba ka kici waayey wuu sariirtii uun jiifaa waar war dee shaqo tag waan daalanahay idaadaasunba hayaa maba shaqo tegayaba dabadeedna isagoo musqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay ninkii caadi buu u dhaqaaqay markuu iska tegey shaqadii buu tegey ninkii kalena wuu yimaadaa mar walba ka warran ninkii si fiican bay tidhaahdaa sidhinka waa haystaa maalintii dambe waxay idhi ku kaloo ka xoog badan baan kuu keenayaa ku kaloo kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa waayo iyakan bay ku tidhi wax yaroo tuman yuu u keenay wax yaroo tuman ayuu u keenay wuxuu ku yidhi shaaha ugu dar haya keen bay tiri way ka qaaday waagi aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay isagii bay shaaha ugu dartay marka shaahii dhadhamiyey ayuu cabaaday na waa maxay waxaan kuleeda siisay na waa maxay waxaan kuleeda siisay maradii buu tiri sidii buu ku waashay isaga kii waxaa soo dhigay na waa maxay waxaan kuleeda na waa waxaad noo dhiibtay bay ku tiri aad ninkaaga sii waxaad nagu tiri ninkaaga sii ayaanu dee adiga ku siinay sidiibu horta ninkaasi uu ku waashay wahagaag intaa aynu ku dhaafno qisadaasi iyo sheekh maxamed ismaaciil weli barnaamijka diiradda jimcaha ayaan dhex muqoranaynaa oo aanu maanta ku eegayno sixirka iyo suxrada oo ku soo badanaya dalka soomaaliya dhegaystaha kale ee xiga ayaan siinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa saare cabdiraxmaan culimmada waxaan weydiinayaa sixirka ma lagu furi karaa sixir su-aashaasi jawaab waxaan siinaynaa sheekh faarax bismillaah sixirka eh, ma lagu furi karaa sixir kale jawaabtu waa maya waana xaaraan in markii qofka sixir looga shakiyo eh, in loo tago saaxir kale uu yidhahdo qof baan ka sixray ee sixirkii nooga sar in la yidhaahdo waa xaaraan maxaa yeelay hadda sixirka horaan uga hadalnay sidiisaba wax marna banaan maaha laa min daruura walaa min baab kale kuma banaana iyo xaaje iyo lana waa kufri kufriguna sidiisaba maragtay ah ikraahun buu ku bannaan yahay kuma bannaanaado daruuro iyo ee baahi baa ii geysay iyo iyo midna kuma bannaanaado idan marka sideedaba sixir ma lagu furi karo sixir kale balse waxaa lagu furi karaa adciya iyo adkaar iyo qur-aan qofka in lagu aqriyo ayaa lagu furi karaa waa mamnuuc in lagu furo waa tahay laakiin ee, aan kaa dhexgale haddii saaxirka lasoo qabto oo uu sheego inuu isagu wax sixray oo uu tusaale ahaan meel wax geliyey oo kale ma waanan la dhihi karin ee soo bixi ka fur ee, iyadoo markaas la cadaadinayo oo qofka maxbuus uu yahay oo kale qaabkaasoo kale ka waran sixirka in la fashiliyo oo la jebiyo la baabi'iyo iyadu way bannaan tahay Eh, xadiiska fi saxiixayn ee nabiga ay ku sixray ku sixray ninka yahuudiga labiid Eh, waa loo sheegay nabiga inuu ku jiro meru darwan ceel la yidhaahdo inuu ku jiro nabiguna wuu amray in lasoo saaro waa la soo bixiyey de waa la kala firdhiyey marka marka haddii ninkii lagu tuhmay la walaa soo saar meesha wax gelisay uu ka soo saaro dariiq eh, muxarama ma aha laakiin fas- fasadkuu sameeyey baa ayuu soo saaray bis wax kale ma laakiin in dariiq kale la maro oo sixir kale la maro oo gaalnimo asaguna wata taa baa laga hadlaya laakiin meeshiisa loogu tago marka haddii la yidhahdo waryaa wixii adiga waxaan ku samaysay ka soo saaro wixii meeshaad gelisay oo waxaa qorinka soo saaro waa la baabi'inaya dhibba malaha taas laakiin een, haddii loo tago waxay soo gelaysaa man ataa kaahinan oo carab masaaxir u taga ayay noqonaysaa oo waa shay kale oo dariiqo kale oo muxaram ah oo wasiilo kale weeye oo aan bannaanin bay noqon waa hagaag dhegaystaha kale الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan rabay جزاكم الله خير inaan culimada weydiiyo mas'alo ah magacayga horta haddaan magacayga ku bilaabo magacaygu waa anas haddaan weydiiyo culimada su-aashan ninka saaxirka iyo naagta saaxirada iyadoo aan loo tegin ayay doortaan qof in ay sixraan inta badan maxay beegsadaan markaas oo kale su-aashaas ayaan rabay inaan culimada weydiiyo in sha allahu tacaala jawaabtan aan ugu fadhiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ee, u bandhigaynaa sheekh cabdi waaxid Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim ujeedooyinka way iska fara badan yihiin qofkaan asaga unbaa ujeedooyinkiisa waxaaba ka mid asagii qof hadday isku dhacaan cadaawad ay ka dhexaysa hilfuu u qaadaya saaxir haddaad isku dhacdaan hilfuu kuu qaadayaa waa maaragtay waa ujeedooyinka waa ka mid waxaa kaloo ka mid muxuu ahaa liajli xasad de waa xasadoo waa min shari xaasidin idaa xasad weye wuxuu rabaa inuu waxaan oo dhanba maartu ku dhaafiyo xasidnimadaas way keeni ujeedooyinka way badan yihiin waxaaba kaloo ka mid inuu ku- markuu soo barta sixirka inuu kugu tijaabiyaba waa tijaab waa kugu tijaabinaya marka bini aadam haddii lagu tijaabiyo soo halis ma ahan Een, waxaa hadda jirta daawooyinka oo kale xayawaanka ayaa lagu tijaabiyaa Saas waay.
marka iyagu ma bini aadamkay ku tijaabinaya ku tijaabinaya sixirkooda waa tijaabo hoy ilaa nin kastoo wax samaysa horta waa inuu tijaabiyo moogtahay marka tijaabadaasna way iska dhici kartaa marka ujeedooyinka waa badan yihiin waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay dhegayste kale ayaan siinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa mareemo maxamed waxaan weydiinayaa culimmada waxaa dalka kusoo badanaya wax la dhaho faal marka faalka asiga sixir miyaa mase waa wax kale maxayse ka qabtaa shareecada islaamka waa hagaag ee, su-aasha gabadhaasi waxaan u bandhigaynaa sheekh faarax faalka wuxuu ka mid yahay sixirka ayuu ka mid yahay sida uu tilmaamayo xadiiska qabiisat ibni mukhaariq ee cawf ibni abi jamiila uu warinayo uu wuxuu leeyahay xadiisku waxa uu ahaa lafdigiisu ina alciyaafata wadarqa watiwalata ee sixrun lafdi noocaas ayuu ahaa marka wuxuu leeyahay wadaadka cawf ah markuu fasirayo xadiiska darqigu waa khuduud wax dhulka lagu qora waayuu leeyahay lagu xariiqo marka wuxuu noqon karaa waa dee faalkii oo qoryahan faalka dhigaayo saxari wuxuu siibtaan ama weyba yihiinba lianna qofka faaliyaahu sixirka ayuu bixiyaa waa waxaan anagu aan soo joognay oo aan garanayno qeyb weyn buu ka yahay marka faalku ma suurtagelayo si kale ilaa waa inuu saaxir iyo arrimo noocaasa waa inuu ku lug lahaato faalka laakiin sow lama weydiiyo inuu ka waramo waxyaabaha haa'ibka ah laa shaka waxaaba loo dhigaaba waa qeyb in looga hadlo oo xoolo lumay ama qof xanuunsanaa meesha laga hayo iyo waxyaaba noocaas waa waxyaabaha kahaanadu ka mid yahay alkahaana laakiin sixir ahaan buuba hadda nooc ka mida sixirkiiba bay ku tirinayaan dadka salafkaahu oo hadda cawf ibn abi jamiil uu ka mid alacraabi oo wuxuu leeyahay darqigu lafdigaas oo xadiisku fasiraya wuxuuna leeyahay waa alkhuduud dhulka wax lagu qorqoro wey waxa haddaan u naqaano faalka ayuu noqonayaa marka waa nooc ka mid a sixirka wey waa hagaagka markana waxaan siinaynaa dhegaystaha ugu dambeeya بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وسمطر وحان ربا إن ويديو مشايخ ذا ننك ساحر كأه أما هويني ذا ساحر ذا أه مبنان تهي إن لسيو وحباد أه waxaa kaloo weydii lahaa ma bannaan tahay ninka saaxirka ah ama haweenayda saaxiradda ah in laga baqo waa hagaag su-aashaasi jawaabteeda waxaan siinayaa sheikh cali katiin sheekh cali horta saaxirka in baad la siiyo ma bannaana saaxir xukunkiisu waa soo sheegin waa in la dilo marka nin la dilaya hadii in la yidhaahdo madana waxay noqonaysaa kaalmay waxay ugu noqonaysaa baadilkiis kullu haadihi al-ashyaa waxay keenaysaa saaxir in la kalkaalo oo dhaqaal lagu siiyo sixirkiisa inaysan bannaanayn oo baad la siiyo midda kale in laga cabsadaana waa iduna waa arrin kale oon bannaanayn maxaa waa shaydaanka atbaacdiisa dadku waxyaalaha shaydaanku ku cabsigeliya waxaa ka mid owliyada asagu samaysto allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy inama dalikum ashaytaanu yakhawifu awliyaa'ah falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin kaasi waa shaydaan wuxuu idinku cabsigelinaya dadka asaga raacsana owliyadiisa owliyaa shayaadiina saxrada ka mid a oo shayaadiinta u shaqeeyaan oo shayaadiinta ku shaqaysta dadda shafaar ka dhawaajinaya in laga cabsado shayaadiinta ma aha shayaadiinta owliyada in laga cabsada maaha waa in qofku ilaahay uu ku kalsoonaada alla ka cabsada waa hagaag markan waa ugu dambayntii dhegaystayaasha iyo su-aalahooda intaa ayaan uga gudbaynaa halaal su-aal oo gunaanad ah sheekh cabdiwaaxid maxaa looga hortegi karayaa sixirka iyo suxrada ilaahay horta ummadda sixirkaan ha ka badbaadiyo waxaan leenaha waxyaalaha looga hortegi karo horta waa laba arrimood mar waa qabla alwuquuc marna waa bacda alun wuquuc wey mar intayna maarata waxaan qofka ayna ku dhicin oo waxaa laydhaha alwiqaayatu khayrun min alcilaaj horta marka hore dadku waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkii sunnada inay qabsadaan oy ku dhagaan ilaahay inay ka baqaan oo taqwada iyo maarata la laasimo iyo waraca iyo ayaa marka loo baahan yahay tan kale adkaarta waa in maarata guryaha adkaarta lagu aqhriyo qur-aanka lagu aqhriyo suuratulbaqara lagu aqhriyo aayad kursi lagu aqhriyo adkaarta in la laasimo sabaax wa masaa'an marka adkaartaa lagu dadaala insha allah waayahay sheekh faarax maxaa lagu daweynayaa qofka haddii la sixiro bismillaah qofka haddii uu ku dhaco sixirkii waxaa lagu daweyn karaa ilaahay adkaartiisa adkaar baa lagu daweyn karaa qur-aanka lagu daweyn karaa nabiga sal salama wuxuu akhriyey haadihi al aayaat labadan suuradood ee birabbilfalaq iyo birabbilnasn akhriya baa sugan markii la sixray oo markaas wax mamnuucayaa ma jirto haddii dhakhaatiirtu ay daweyn karaan daawooyinku ay sii karaan ay ku baabi'iyaan bahaas marka sidaas ummadda u sheegaynaa waa tahay ugu dambayntii sheekh cali katiin dabcan sixirka iyo dhibaatadiisa iyo inuu dalka ku soo badanayo iyo arrimo fara badan ayaan kusoo laafagurnay barnaamijka aad ayaana looga soo hadlay saaxirka iyo xukunkiisa iyo xataa qofkii u taga ee xukunka uu qaadanayo iyo shareecada waxay ka qabto ugu dambayntiina waa tan sixirka dawadiisa iyo waxa looga hortegi karayo laga hadlay maxaa gebagaba ah oo aad noogu soo xiraysaa dhankaaga barnaamijka horta waxaan ugu naseexaynaa si guud bulshada muslimiintaa inay iska ilaaliyaan waxyaalaha aakhiradooda adduunkoodaba kharibay oo uu ka mid yahay sixirka adeegsigiisa iyo in lagu kalsoonaado kuwa suxradaana waxaan ugu naseexanaynaa in ilaahay usoo noqdaan oo toobad keenaan oo sixirka iyo falaanfilka iyo bulshada dhibka ay ku hayaan naftoodana ay dhibayaan ummaddana ay dhibayan iska daayaan ilaahay usoo noqdaan oo ay noqdaan maaragtay suxaradii fircoon oo kale ilahay usoo laabtanso jala jalaaluhu diintana ay qaataan sixirkana ay isaga tagaan Ee, si guud waxaan kaloo bulshada ugu naseexanaynaa saxarada in la go'doomiyo oo ehel iyo qaraaba ay ka fogaadaan oo la jaro oo dadka qaraabada la ah saxaradaas ee ay qaraabada yihiin aysan u arkin dad markaa ayaga qabiilkooda ka mid a ama ay ehel yihiin ay u arkaan dad cadow ah oo maarata ilaahay diintiisa la dagaalamaya akhlaaqda muslimiinta la dagaalamaya caqiidada la dagaalamaya ee dadkii dhiiggoodii iyo maalkoodii iyo naftoodiiba ba- maarata ku xadgudbaya ummaddii halaa- halaagaya inay yihiin inay u arkaan ha ka bari noqdeen baan leenahay waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegaynay sixirka iyo suxarada oo ku soo badanaya soomaaliya iyo waxa ay shareecada islaamku ka qabto waxaana nagala qayb galay sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin sheekh cabdi waaxid isxaaq muudey iyo sheekh faarax cali sidoo kale waxaa barnaamijka intiisa badan een fursad aanu u siinay dhegaystayaasha oo iyagu su'aalo badan oo waaqici ah soo bandhigay culimmaduna ay uga jawaabtay tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij noocana waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها